februaayo tumisadida maalinta raadiyaha adduunka maalinta caalamiga ee raadiyaha lamada kun labaatiyo shanta tumiyo sadida raadiyaha sanadkan raadiyaha isbedelka cimilada kaasoo diirada saarow xoogjayowka idaacadaha iyo inuu hormariyana walkuqobadowka suugaanta saxaafadeed oo kumid ah arrimaha aan ku muhiimsan xilligan hoseeya maalinta caalamiga ah iyo weliba ansixiyey xubnaha unesco sanadkii labada kun iyo tomiyo kowdii welina si rasmi ah aqbalay golaha guud ee qaramada midoobay sanadkii labada kun tomiyo lamadi welina landabaal degay sanad walba tomiyo sideeda februari inkastoo raadiyaha usa jara in ku badan boqol sana haddana weli weliba uuse kumidaya hababka kacaansan oo laku gudbiyo wararka laka dhiirigeliyo isdhaafsadowka bulshada waana laka barow dadweynaga raadiyaha weliba uuse doorweyn ku ciyaarahae ku-qaybgalka dhalinyarada ee doodo la xiriira arrimaha saameeyo wa nololiyo raadiyaha weliba uuse badbaadii koree nololo dad badan xiliyada masiibooyinka dabiicigae ama han bini-aadinimada oo sababo gudoomiye ku-xigeenka ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee fasoj ahna gudoomiyaha ururka saxafiyiinta koonfur galbeed muxidiin xasan maxamed xusni iyo weliba uuse ku waramaay maalintan wala warbaahintan ku dhiganta iyo doorka ururka uuse ku leeya horumarinta warbaahinta xiliyada adaga maalintan adduunka weliba laku xusay geeko oo kale maalinta raadiyaha adduunka waana mayb waa maalin sidii sheegtay ama iyo astaytay hay-adda qaramada midoobay anqaabilsan dhiniga taclinta iyo hiddo ee unesco la erow yan astaytay intii la maamusa maalinta raadiyaha adduunka oo ay toban sideeda february sanad kasta ujeedadan waliba ataa cabdiqaadir in la hormariyo xiriirka caalamiga dhexey shirkado warbaahineed isla markaasina la dhiirigeliya idaacado hor leh inta hirgalan gaar ahaan ahaan bulshada an shaqeeya si un ku helan macluumaadkii on baahyin waani oo muujiyan ama ku muujiyan aragtidiyo iyo iyo oo idaacado adeegsadayan marka cabdiqaadir horta maalintun oo bulshada una la wadaagna waa maalintaasay eedan qiimo badan oo adduunka oo dhan laku xusow wadanka soomaaliyana si gaar ah warbaahinta iyo maalinta raadiyaha adduunka qiimo weyn ilata waxaana kumid ay wariyaalka magaalada baydhabo waliba iyo ku waramayna sidii oo ka shaqeeyahayaan maalintan wali ku dhiganta iyo caqabadaha guud ee warbaahinta wajahayana
markii unan horta wariyaal inta badan aqabadyaalkana markasta teeganaadayaan maadaama unecna ilo bulshada oo yo ku helayaan warar sugan oo xaqiiqo ah waana markaasay ka saabsan arrimo deegaanka dhibaatooyinna isku jaro koran adiiba dareema korto meelun roon waliba waa soomaali eedaanka faraxsanaa intii la xusa maalin walba geega oo kale tuminsadeeda february maalinta raadiyaha maalinta raadiyaha adduunka farxadayn etayna la xusa intii oo la maamuuso la weyneeya waryaalka waliba waa lafdhawarta warbaahinta walibanayoo qabadayanaa shaqooyin muhiim ah sidoo kale weliba una waraysanay bulshada magaalada baydhabo weliba yoona weydiinay sidiion aragayana saxaafadda wadanka ka howlgalaasa shaqooyinka bulshada yan hayan hadiyata toyo ka qanacsiina idaacadaha door muhiim iyo bulshada ku ciyaarayaan gaar ahaan markii soomaali la roogo oo waa kala duwan laha mari idaacadahana duruuf adagaha ka shaqeeyeen laha ku bilaabay burburkii dowladii soomaaliya ilaa hadda idaacadaha way door muhiima ka ciyaaranaa arrimaha ama gargaarka ha naqdeen ama waxbarashada naqdeen ama siyaasadda naqdeen idaacaduhu way udub dhaxaad aan hayanaa dhammaan arrimaha haddaan ha sheegay fikir ahantay waryaalka shaqadii oo qabdaayan fikir ahantay dana gudoomiye buahan bosfeyn iyo kuroogan sababtoo eh waliba dadkan gudbihayna warbixintii walaa oo kudhihi adduunyada iyo wadanka soomaaliya haasatan dadka mayba zaaid hadan isticmaalaa dadka magaalada marka lugtaaba dadka oo counter sideka degan magaalada banaasha degan baadiyada marka dadkaasiin intii wal ku ogaadaan adduunyada iyo soomaaliya xaaladii wala ku dareer dadkoo geeka aan hor seedaay oo aan hor dareero ku sababay inay buahan warbaahinta iyo wariyaalka oo ku shaqeeyaan raadiyaal inka dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowladda koonfur galbeed soomaaliya cumar mustafa nuur waliba uuse ku waramahaye doorka wasaaradda warfaafinta iyo kilita horumarinta wariyaalka iyo warbaahinta bulshada ku nool ee koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan dabcan wali waa ahaa bulsho wasaaradda hata uno adayna eed an la dareerta wala una doorka iyo juhdiga badan una saarnay waliha ay tahay meelele raadi kow dowladda madii saxaafadan madax banaan iyo idaada madax banaan lagu reebo walaag inka horreey u warbaahinoo dowladda lahaatay way haytay raadi marka waxyaabaa una raadiya taargetka ansaarni way haayeen in raadiga usu muhiim ayi bulshadana aan baahanta walbadagna ku bedelo bulshada sababto eh raadiyaha way laga isticmaala in dadka walaka bara in dadka lakamadadaaliy iyo dadka in mayleeraay walka baradaano walka mayleeraay ka fahman marka sadiida shay may unkumaarama marka raadiya tanaad aragda wayba qof kasta iraab ha kahay amiin roogay waqtibaad roogay inta digital mediagu hambana waxyaabaha eed muhiimada lansaaray raadi ahay